بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر camar ibn akhtab radia allaahu canh waxaa laga wariyey inuu yidhi sallaa binaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam alfajra nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna dujiyey salaada subax wa sacida almimbara mimbarkana waa koray fakhaطabanaa waa noo khudbeeyey xataa xadarat iduhru ilaa salaada duhur ay soo xaadirtay fanasala waa degay fasallaa waa tukaday uma sacida almimbar kadibna mimbarkii ayuu koray fakhaطaba waa khudbeeyey xataa xadarat اlcasru ilaa casirkii uu soo xaadiray uma nasla kadibna waa degayo fasallaa waa tukaday uma sacida almimbara kadibna mimbarkii ayuu koray xataa garabat الshamsu ilaa qoraxdu ay dhacday faأkhbaranaa ma kana wma huwa kaa'in wuxuu nebigu noo sheegay salى اllahu عalيه wasalam maa kaana wixii ahaadee hore u dhacay wmaa huwa kaa'inun iyo wixii ahaanaya dhacaya faaclamunaa axfadunaa faaclamunaa midkeenna noogu aqoonta badan axfadunaa waa midkeenna noogu xifdiga badan wey macnaha ninkii markaa wax xifdiyey aa noogu aqoon badnaa buu leeyahy ka noogu aqoonta badan waa kii noogu xifdiga badan maxaa yeele khudbo aad u dheer ayuu nebigu u khudbeeyey salى اllahu calayhi wasalam laga soo bilaabo salaaddii subax ilaa ay qoraxdu ka dhacaysa bacda alfajri ayuu salaaddii buu nebiga dujiyey calayh salatu salaam saxaabada markii salaaddii subax laga baxay ayuu mimbarka dul fadhiistay ilaa salaada duhur laga gaaro nebiga sala allahu alay slam waa u khudbaynayay saxaabada salaaddii duhuraa soo kala dhex gashay bacda duhur uu ku noqday ila alcasri casirkii baa soo kala dhex galay kadibna casir markuu tukado waa ku noqday ila almaqrib intaa wixii la sheegaya maxaad malaynaysaa marka wax aad u badan waay waxyaabahaasi faraha badan ee nebigu ka hadlay sal lla ly slam wakhtigaa dheer ninkii yaqaanee aqoon u leh waa ninkii xifdiyey kan mid walbana midkuu ka xifdi badan yahay waa ka aqoon badan yahay sidaa darteed wuxuu yidhahdaa faaclamunaa axfadunaa keenna noogu aqoonta badan waa midkeenna noogu xifdiga badan ee xifdiye waxyaabaha nebigu ka hadlay salى اllahu alay slam rawaahu muslim wacan caaishaةa radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala nabiyu salى اllahu calayh wasalam man nadara qofkii nadara an yuطiica allaha inuu alla aطeeco falyuطichu ha aطeeco waman nadara qofkii nadra an yacsiya allaha inuu ilaahay caasiyo falaa yacsi yuusan ilaahay caasin rawaahu اlbukhaariyu qofku hadduu nadro inuu ilaahay aطeeco falyuطichu ha aطeeco laakiin hadduu nadro inuu ilaahay caasiyo falaa yacsi hadduu nadro inuu ilaahay aطeeco wax طaacaa uu samaynayo nadarka in la oofiyaa waa waajib laakiin haddii uu nadro inuu ilaahay caasiyo subxaanaه wa tacaala ama wax macsiyaa uu nadro inuu samaynayo wuxuu uhi nebigu عalaيه الsalaatu wasalaam falaa yacsi yuusan ilaahay caasin nadrulmacsiya lama oofiyo ma la oofinayo mana bannaano in la oofiyo maadaama ay macsiyo tahay rawaahu اlbukhaariyu can umi shariikin radia allahu canha ana rasuula اllahi sal l slam amarahaa nebiga salى اllahu عalayه wasalam wuxuu amray biqatli اlawsaaq alawsaaq waa jamac mufradkeedu waa wasaqa alwasaqa oo waawga iyo za-da iyo qoynka intaba waa la kordhigaya alwasaqa dadka qaar waxay u yaqaanaan ama ay yidhaahdaan wasaqada garadaxay ku magacaabaan garadax wasaqada waxayna ka mid tahay min alfawaasiq faasiqyaday ka mid tahay kaana yanfuqu على إبراهيم قال وقال وxuu yidhi كاna ينفق على إبراهيم أي كاna ينفق الناara على إبراهيم إبراهيم markii dabka lagu riday ee naarta lagu riday oo gaalada dabkii faraha badnaaye u shideen ay ku rideen ayuu dabku ku afuufayay buu yihi nebi sal اله علي slam marka baalkaa in la dilo waaye waa faasiqe wuxuu amray nebi عليه sلat slam in la dilo متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة مفرد كيدي واكنا من قتل وزغة ومفرد كي أو زاغنا والغو جمعية الوزغنا والغو جمعية الوزغ أو مركا تعضى لغا حد فايو محيلا من نغنيسا مركاسي الشجر يا التمر يا الفاظها لميتك أو مفرد كذا تأمر بوطال الراعين جمع عن التعذى كلية لغا حد فايو وزغة جمعيد ووزغ إن لا يراد وعكر لو جمعية أوزاغ سيد حديثك هارو كجرت من قتل وزغة في أول ضربة قفك وزغت دله أو باشا قرد حدا يددك قار إيرادان دله مرك أغوه الرئيسة أما قراع أغوه الرئيسة قفك كدله فله كذا وكذا حسنة انت انت أو حسنة بوليه ومن قتلها قفك دله في الضربة الثانية قراع لبعض قفك كدله فله كذا وكذا حسنة انت اي انت او حسنة بولية دون الأولى حسنة دي هروا كهوسيسا مد هرا بدن مد لباد ايا وان قتلها هدي ودل في الضربة الثالثة قراع سدحادنا فله كذا وكذا حسنة قراع سدحاد اجر كلغه هلينا وا كيريا مد كلغه هلاي مد كلباد معناها كلباد هدو كل لو ديلو وحو كاجر بدن يحيى كسدحاد لو ديلو وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة qofkii wasaq wasaq dila fii awali darbatin garaaca ugu horeeya qofkii ku dila kutiba lahu mi'atu xasana boqol xasana loo qoraya wa fi haaniyati qofkii markii labaad dila ama garaaca labaad ku dilana duuna daalika boqol wax ka yaraa loo qoraya wa fi haaliثati midda saddexaad qofkii ku dilana duuna daalik waa ka sii hooseysaa wey rawaahu muslim qaala ahlu luga alwasaq alcidaam waa kuba weyn buu yidhi min saama abras saam abras waa laba kelimadood laakiin waa limusaman waaxid labadaa kelimadood hal magac wa hal magac bay ka dhigan yihiin oo wasaqa noocyadiisa nooc ka mida wey wasaqaa kuwa yar iyo kuwa weyn leh midkiisa yaryarkaa ayaa waxaa la yidhahdaa saama abras markuu sii weyn yahana waxaa la yidhahdaa alwasaq saam keliyana waa lagu kaaftoomaa abras keliyana waa lagu kaaftoomaa يعني اللغة العربية لبض ولا استعمالها أشعارت عربت أيوة أبرز كعبرية إيه أيوة الصام كعبرية إيه أيوة لبض إسكدرية أنت بواتك أركيسا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحري قال رجل نبا وحري لا تصدقن بصدقة صدقة أي صدقة سنية فخرج بصدقته صدقتي سأي لبحي فوضعها صدقتي وحو صاري في يد سارق توقع أنتِ nin baa wuxuu u baxay inuu wax sadaqaysto maanta sadaqaan la baxayaa buu markuu sadaqadiisii qaaday ayuu gacantuu ku riday yacnii mid tuugow sadaqadiisii fa asbaxuu dadku way waabariisteen yataxadatuuna ayagoo sheekaysanaya oo maxay leeyihiin waxay leeyihiin tusaddiqa alleyla calaa saariq caawa mid tuuga ayaa wax lagu sadaqaysta bay yidhaah xalay ninkii sadaqada la siiyey nin tuuga ayuu ahaa saasaa subaxdii lagu sheekaysta faqaala wuxuu yidhi ninkii sadaqada la baxay ilna sheekadii baa gaartay ninku xala sadaqada sii inuu tuug ahaa baa gaartay markaasuu yidhi allaahuma laka alxamdu ilaahow adigaa mahad iskale buy laa tasadaqanna bisadaqatin sadaqa ayaan sadaqaysanayaa buy mar labaadaan sadaqaysanaya fakharaja bisadaqatihi sadaqadiisa ayuu la baxay fawadacahaa sadaqadii wuxuu saaray uu siiyey fii yadi zaaniyatin mid zaaniyad ah gacanteeda ayuu sadaqadii ku riday فأصبحوا ويوابريستين يتحدثون أيغو شيكيسانيا أو دها يتصدق الليل على زانية عاو زانية ذا وحلقو صدقايستي فقال وحوير نينكي وصدقايستي اللهم لك الحمد على زانية إله أدقى ما هذا اسكالبو على زانية صدقة عن زانية وحكو صدقايستي أدقى اللهم هذا اسكالب لا أتصدقن بصدقة صدقة أيان صدقايستنا وير فخرج بصدقته فوضعها صدقتي وحو دغاي او سيي في يد غني مد غني غعنتي ايو كوريد فاصبحوا يتحدثون dadku waxay waabariisteen ayagoo sheekaysanaya oo dhahaya tusaddiqa calaa ghaniyin hani ayaa wax lagu sadaqaysta faqaala allaahuma laka alxamdu calaa saariqin wacalaa zaaniyatin wacalaa ghaniyin yacni dhammaan sadaqadii aan ku sadaqaysta ilaahow adigaa mahad iskale buuri yacni noocan maana waa ka murugaysan yahay sababtoo ah dadkan uu wax ku sadaqaystay dadkii mudnaa ma ah tuug waaba tuug in gacan laga gooyo mudan maaha in wax lagu sadaqaysto saariq laakiin asiga niyaddiisu way wanaagsan tahay zaaniya
ayadana fi daahir naag zaaniyadaa la siiyey waxaa la isleeyahay ma mudna hanina hadda waaba hani oo hanti hanti waaba haystaa oo dhaqaaluu leeyahay saddexduba fi daahir dadka agtooda ma mudna in wax lagu sadaqaysto waxaana laga yaabaa marka dadka qaar inay is yidhaahdaan ama waaba siday dadku isdhahayaan waxa waye in la yidhaahdo qofkan sadaqadiisa meel cidlaa buu ku baxshay ama lama waafajin oo sadaqadii uu sadaqaystay mowdiceedii ma dhicin sidaasaa laga yaabaa in lais yidhaahdo marka ninkii waa ka murugooday arrinkii fa utiya waa loo yimid faqiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka calaa saariq amaa sadaqadaada tuugga ah wax ku sadaqaysatay falacalahu an yastacifa can sariqatih waxaa laga yaabaa tuugnimadiisa inuu uga dhowrsado wa ama zaaniya falacalahaa ayadana waxaa laga yaabaa tastacifu can zinaaha inay zinadeeda uga dhowrsato wa ama alghaniyu amaa midka haniga falacalahu an yactabir waxaa laga yaabaa inuu cibro qaato oo fa yunfiqa uu wax ka bixiyo mima aataahu allah wuxuu alla siiyey inuu wax ka bixiyo marka waxaa la yidhi sadaqadaadu meel cidlaama dhicine meelo munaasaba ayay dhacday tuug hadday ku baxday waxaa laga yaabaa inuu tuugnimadaba uga tago haddii ay zaaniye ku baxdana waxaaba laga yaabaa inay zinadii uga dhowrsato ilan zaaniyaddu markay zinaysanayso sida qaalibka ciwad iyo dhaqaalay ku bedelanaysaa marka haddii aad wax siiso waxaaba laga yaabaa lacagihii ay zinada ka qaadan lahayd inay uga dhowrsato oo lacagtaadaba ay sabab u noqoto inay zinadii ka harto midkan qaniga ahee wax haystana waxaa laga yaabaa inuu ku cibro qaato u is yidhaahdo war hanti baad leedahay adigu maxaad wax ula bixi weyday inuu is yidhaahdo oo arrintaasi cibro ay u noqoto mar walba marka ajarkaaga waa leedahay xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa qofka hadduu wax sadaqaysto sadaqadana uu ku dadaalo mowdicii munaasabka ahayd inuu dhigo ilaahay dartiina uu ula baxo ilaahay subxaana wa tacaala ajarkiisa ma dayacayo innaa laa nudiicu ajra man axsana camalan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ma dayacayno qofkii camalka wanaajiya qof camalkiisa hagaajiya ilaahay ma dayacayo subxaana wa tacaala oo wax sadaqaystayo wax la bax marka sadaqadaasi ma aha mid lagu khasaaro mana aha mid meel cidlaa dhacaysa cinda allahi caza wajal rawaahu lbukhaariyu bilafdihi wa muslimun bimacnaah bukhaari baa lafdigiisa ku wariyey buu yidhi muslimna macnuhu ku wariyey macnaa lafdiga meesha noogu yaala bukhaari baa iskale wa canhu qaala wuxuu yidhi kunaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalama fii dacwatin nabiga calayhi salaatu wasalaam maci ayaan ahayn buu yidhi fii dacwatin dacwo iyo yeerid nabiga loo yeeray meel loogu yeeray nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan la joogay fa rufica ilayhi diraac diraac ayaa nabiga loo rafciyey shanshaan nabiga alay slat slaam loo rafciyey ama dhudhun wa kaanat tucjibuhu wayna cajab gelin jirtay fanahasa minhaa wuxuu ka goostay nahsatan goosasho hal maruu hilibkii goostay wa qaala wuxuu yidhi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama dadka sayidkooda waa aniga buu yidhi maalinta qiyaamo hal tadruuna mima daak ma taqaanaan arrinkaa waxa uu ku ahaanayo yajmacu allahu alawaliina waalaakhiriina fii saciidin waaxid allah subxaana wa tacaala dadkii hore iyo kuwii dambe ayuu hal meela ku kulminaya fayanduruhum nnaadiru midka fiirinaya ayaa fiirinaya wayusmicuhum ddaaci midka wax u yeerayana wayusmicuhum addaaci daaciguna waa maqashiinaya watadnu minhum shamsu qoraxdii baa ka soo ag dhowaanaysa fayabluqu nnaasu dadku waxay gaarayaan min alghammi waalkarbi murugada xaggeeda min alhammi algham waa shiddat lxusn waa murugada mideeda daran oo qofka ku dhowaynaysa ama gaarsiinaysa inuu miir daboolmo wey iyo walkarbi xagga karbiga iyo murugada waxay dadku ka gaarayaan maa laa yutiiquuna waxaysan awoodin walaa yaxtamiluuna aysan qaadi karin fayaquulu nnaasu dadku waxay leeyihiin alaa tarawna mawaadan arkaynina ilaa maa antum fiihi waxaad ku sugan tihiin ilaa maa balaqakum ilaa maa balaqakum waxa aad gaarteen mawaadan arkaynina alaa tanduruuna ma waadan fiirinaynina man yashfacu lakum ilaa rabbikum qof rabbigiin idinkaga shafeeca sidaasay leeyihin markay xaaladda carasaatu lqiyaama ku adkaato kulaylka faraha badan iyo dhibaatooyinka faraha badan ee ka jira fii fii carasaati alqiyaama markay ku dhibtoodaan ayay leeyihiin ma waadan fiirinaynina qof rabbigiin idinkaga shafeeca oo meeshahan aad ku sugan tihiin idinka kaxeeya fayaquulu bacdu nnaasi libacdin dadka qaarkood qaarka kaleba waxay ku leeyihiin abuukum aadam ay yashfacu lakum abuukum aadam aabbihiin aadam ayaa idiin shafeecaya wa ya'tuunahu aadam ayay u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihin yaa aadamu anta abulbashar aadamu adigu basharka aabbihii baa tahay khalaqaka allaahu biyadih wanafaqa fiika min ruuxi alla gacantiisa ayuu kugu abuuray ruuxdiisana waa kugu afuufay ruuxdii arwaaxdiisa ka midka ahayd ee ilaahay abuuray subxaana wa tacaala ayuu alla kugu afuufay wa amara almalaa'ikata alla malaa'igtii buu amray fasajaduu laka way kuu sujuudeen wa askanaka aljannata jannadii buu ilaahay ku dejiyey alaa tashfacu lana ilaa rabbika rabbigaa ma waadan nooga shafeecin waxaasoo fadaa'ila baad leedahay rabbigaa ma waadan nooga shafeecinin aadamu alaa taraa maa naxnu fiih waxaan ku dhex sugannahay ma waadan arkayn wamaa balaganaa iyo wixna gaaray faqaala wuxuu yidhi ina rabbii qadiba qadaban rabbigay wuxuu carooday caro lam yaqdab qablahu milah asoo kale uusan hore u caroon walaa yaqdabu bacdahu milah si la mida caradaasana uusan markaa kadib u caroonayn wa inahu nahaanii rabbi wuxuu iga reebay can shajarati geeddii buu iga reebay facasaytu waan caasiyey oo geedkii rabbi iga reebay ayaan cunay nafsii nafsii nafsii saddex jeer buu leeyahy idhabuu ilaa hayrii aniga hayrkii aada idhabuu ilaa nuuxin nuux aada fayaatuuna nuuxan nuux bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa nuux anta awalu rusul ilaa ahli lard waxaa tahay rasuulkii ugu horreeyey ee ahlu ardiga loo soo diro waqad samaaka allaahu cabdan shakuuraa alla subxaana wa tacaalana wuxuu kugu magacaabay oo kugu tilmaamay inaad tahay addoon shukrin badan alaa taraa ilaa maa naxnu fiih alaa taraa ilaa maa balaganaa ma waadan arkaynin waxa aan ku dhex sugannahay ma waadan arkaynin waxana gaaray oo na haysta alaa tashfacu lana ilaa rabbik rabbigaa ma waadan nooga shafeecayn nuuxow fayaquulu wuxuu leeyahay ina rabbii qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah rabbigay wuxuu carooday caro maanta ilaahay wuxuu carooday caro lam yaqdab qablahu milah caro la mida uusan weligii hore u caroon walan yaqdaba mana caroonayo alle bacdahu caradan kadib milahu mid ayada la mida alla hore uma caroon hadda kadibna ma caroonayo carada maalinka uu caroonaya mid la mida wa innahu qad kaanat lii dacwa anigana dacwo ayaan lahaa oo ilaahay iga ajiibayo dacawtu biha dacwadaasi baryadaasi waxaan ku habaaray buu yidhi calaa qowmi qowmkay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ducada uu leeyahay qowmkaygaan ku habaaray waa ducadaas uu leeyahay ilaahay ow gaalada qofna adduunka hawga tegin baabi'i dhammaantood nafsii nafsii nafsii marka waxaan ka baqayaa buu leeyahay ducadaas aan ilaahay baryay oon qoomkayga habaaray in la ii qabsadaanba ka baqaya idhabuu ilaa hayrii aniga hayrkay aada idhabuu ilaa ibraahiima ibraahiim aada fayaatuuna ibraahiima ibraahiim bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa ibraahiim anta nebiyullaahi wa khaliiluhu min ahli lard adiga waxaa tahay nebiga ilaahay iyo midkii ilaahay subxaana wa tacaala khaliilkiisa oo min ahli lardi ka mida ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa nooga shafeec alaa tara ilaa maa naxnu fiihi ma waadan arkayn waxaan ku sugannahay fayaquulu lahum wuxuu ku leeyahay ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah wa innii kuntu kadabtu alaaa kadabaat aniguna saddex been ayaan sheegay buu yidhi hadda ka hor nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa hayri marka saddexdaas been ee aan sheegay in la ii qabsadaan ka baqayaa buu leeyahay maanta alla aad uga caraysan yahay sidaa darteed aniga kayrkii hala aado saddexda beene ibraahim sheegay ahlulcilmiga waxay yidhahdeen dhammaantood been ma ahayn saddexduba been ma ahayn laakiin ibraahim calayhi salaatu wasalaam min baabi tawaruc waalixtiyaad ayuu sidaa u leeyahay asoo haddana been aan sheegin ayuu haddana wuxuu ka baqayaa inay wax ka soo gaaraan saddexda been waxaa ka mid a inuu yidhi faqaala innii saqiim aniga waan jiranahay waa soo marnay fi tafsiir innii saqiim waxaa laga wado baabka arrintaasuna maxay tahay kadib miyaa mase tawriyo waay waa min baabi tawriya watacriid ee ma ahan been ma ah waa runtiisoo waa jiran yahay wuxuu ka jiran yahay gaalada iyo kufriga iyo shirkiga ay samaynayaan laakiin ayagu waxay u fahmeen inuu xanuunsan yahay oo xanuun jismigaa hayo mana xanuunsanayn xanuun jismiga wuxuu yidhi bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun kabiiruhum haada hadalkan muxuu leeyahay waa min baabi alistihzaa jeesjeesa ula jeedaa ma ahan been xaaskiisana wuxuu ku yidhaahday anti ukhtii adiga walaashay baa tahay buy oo waxaad sheegataa haddii ninkii boqorkaa waa ninkii boqorkaa looga baqaayay haddii uu ku weydiiyo ha dhihin waxaan ahay xaaskii ibraahiim ee waxaad tidhaahdaa waa walaalkeen taasina waa cilleeyo ibraahiim oo wuxuu yidhaahday aniga iyo adiga ayaa wax mu'miniina carriga ka jooga mu'miniintuna waa walaalo soo maha inama almu'minuuna ikhwa dhankaa markii laga fiiriyo waa walaashiis wax beena kuma jiraan nebi llahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam asoon been sheegin ayuu haddana wuxuu ka baqay in saddexdaa arrimood loo qabto nafsii nafsii idhabuu ilaa gayri idhabuu ilaa muusa muuse aadabu fayaأtuuna muusa muuse u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyiin ya muusa anta rasuulu الlah fadalaka allahu birisaalaatihi wa bikalaamihi calى اnnaas adiga rasuulki ilaahay baa tahay allana wuxuu kugu fadilay risaaladii risaalooyinkiisa iyo hadalkiisa ayuu wuxuu kaaga fadilay calى اnnaas ilaahay ad si toosoo kugula hadlay muusa wakallama allahu muusa takliima ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa nooga shafeec alaa taraa ilaa maa naxnu fiih فيقول وxuu لe إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنii قad qتلت نفسا أنugu نف baan dilay buui لم أمر بqتلهaa oo dilkeeda lay farin نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فوكزه موسى فغضى عليه نفtuu dilay waa ninkii qبطiga ahaa نبي للhi موسى عليه الصلa وسلام mrku u aniga arrinkaasaan ka baqaya in lai qabsado maanta ilaahayna waa caraysan yahay سubحaanه وتaعالى idhabuu ilaa gayri gayrkii aadam idhabuu ilaa ciisa ciise ha la aado fayaأtuuna ciisa ciisay u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa ciisa anta rasuulu الlahi wakalimatuhu alqaaha ilaa maryama waruuxun min rasuulka ilaahay baa tahay kelimaddii ilaahay ee allah subxaanaه wa tacaala xagga maryama ou u riday ama ou ku soo dejiyay ayaa tahay waruuxun minhu ruux ka mid ah arwaaxda ilaahay xaggii ka ahaatay subxaanaه wa tacaala ayaa adigu tahay wkallamta الnaasa dadkana waad la hadashay fi اlmahdi yaraantaad kula hadashay inii cabdالlah aataaniya اlkitaaba wajacalanii nabiya ayadoo hooyadii ximbaarsantaah ayuu hadalkaa ku hadlay faashaarat ilayh markay yidhaahdeen baqiya tahoo zaaniyadaa tahay oo waladkaa wada waa min الzina wiilkeedii bay u ishaartay markaasuu yidhi inii cabdالlah aataaniya اlkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا نبي الله mrka عيiسى عليه الصلاaة وسلام في المهdi buu ka hadلay اشفع لنا إلىa ربka rabbigaa noogu شhفeec marka nebi walba waxay u sheegayaan فضاaئشhiisii wax ka mida rabbigaa nooga شhفeec ألا tarىa ma نحن فيiه waxaan ku sugannahay ma waadan arkayn fayaquul wuxuu leeyahay ina rabbii qad غadiba اlyومa غضبا lam yغضب qablahu miثله walan yغdba bacdahu miثlah walam yadkur denban wax dembiya muusan sheegin ciisa uu leeyahay waan galay ama waxaasaa iga dhacay muusan sheegin laakiin wuxuu yidhi nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa gayri idhabuu ilaa muxamadi salى اllahu عalayhi waslm fayaأtuuna muxameda muxamed bay u imaanayaan salى اllahu عalayhi waslm wa fii riwaayatin fayaأtuunii aniga bay ii imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihin ya muxamed anta rasuulu اllahi wakhaatamu اlanbiyaa adiga waxaa tahay rasuulka ilaahay iyo midka ambiyada lagu khatimay wqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar allah subxaana wa tacaalaana wuxuu kuu dhaafay wixii hormaray iyo wixii dib dhacee dembigaagaa ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa nooga shafeec alaa taraa ilaa maa naxnu fiih ma waadan arkayn waxaan ku dhex sugannahay faanطaliqu waan tegaya faaatii taxta alcarshi carshiga hoostiisaan tegaya faaqacu saajidan sujuud ayaan ula dhacayaa lirabbii rabbigay rabbigay baan u sujuudaya uma yaftaxu allahu calaya kadibna allah wuxuu ii furayaa min maxaamidihi mahadyadiisa aan ku mahadinayo wa xusni hanaa'i calayhi iyo ammaanta wanaagsane rabbi aan ammaanaya alla wuxuu xaggaasi iiga furayaa shay-an shay buu ii furayaa lam yaftaxu calaa axadin qablii qof aniga iga horraysa uusan u furin uma yuqaalu kadib waxaa la leeya yaa muxamed irfac ra'sak macnaha ammaano hadda aanan hagaaji karin sida riwaayadaha qaar nabigu uu yidhi alay slat slam laa uxsinuha al'aan hadda ma hagaajin kara buuri macnaha ammaanadaasi hadda igu soo dhici maayaan mana haayo laakiin maalinkaasaa ilaahay ii furaya markaan rabbi u sujuudo subxaana wa tacaala waxaan ku ammaanayaa ammaano waxaan ku mahdinayaa mahadyo fara badan haddana aanan haynin oo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ii furaya maalinka kadibna waxaa laygu leeyahay yaa muxamed irfac ra'sak madaxaada kor u qaad ilaahay baa dhahaya subxaana wa tacaala sal weydiiso tucطah waa lagu siinayaa waxaad rabtid weydiiso waa lagu siinaya washfac shafaac tushafac waa lagaa shafaaca aqbalaya ergey ergadaada waa la aqbalaya fa arfacu ra'sii madaxaygaan kor u soo qaadaya fa aquul waxaan leeyahay ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi rabbigiio ummadayda rabbiyo ummadayda sidaasaan leeyahay fa yuqaalu waxaa la leeyahy yaa muxamed adkhil min ummatika xagga ummadaada waxaad jannada ka gelisaa man laa xisaaba calayhim wax man ruux laa xisaaba calayhim wax xisaaba aan dushooda ahayn dadaan wax xisaaba lagu lahayn jannada geli min albaabi alaymani albaabka midigeed oo min abwaabi اljannati albaabada jannada ka mida albaabkaas ka geli wahum ayaguna ummaddaada shurakaau nnaasi dadka kuwa la wadaagaya way fii maa siwaa daalika wixii kaa ka soo hara oo min alabwaabi albaaba ah albaabkaas wixii ka soo haree albaaba ah dadka kaley la wadaagayaan laakiin albaabkaas si gaara waxaad uga gelisaa ummaddaada qolo haba yaraatee wax xisaaba oo la xisaabinaya aysan dushooda ahayn uma qaala kadib wuxuu yidhi nabig alay slat slam waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay allaha naftayda ee gacantiisa ku jirtee innamaa bayna almisraacayni labada fidqe ee albaabka waxaa u dhaxeeya min masaariici aljanna oo albaabooyin albaabada fidqooyinkooda ka mid ah albaabooyinka jannada fidqooyinkooda ka mid ah labadaa fidqe waxaa u dhaxaynaya kamaa bayna makkata wa hajar meesha la yidhaahdo maka iyo hajar inta u dhaxaysa aw kamaa bayna makkata ama maka inta u dhaxaysa waa busraa iyo meesha la yidhaha busra waa dhul aad u kala fog waay oo la yskaga safro labada fidqee albaabka jannada intaasaa u dhaxaynaysa macnaha albaabkaas jannada markii la furo fidqada waxaa la yidhahdaa labada jaanib ee albaabka u kala furmayo waana intaa furmaysa ee la dhex marayo intay isku jiraan waxay isku jiraan maka iyo busra intay isku jiraan oo kale taa waxay daliil u tahay waa sicnimada jannada iyo sida jannadu u ballaarantaah haddiiba albaabadeedu masaafada intaa la-eg isku jiraan maxaad u malaynaysaa gudaheeda iyo dhulkeeda waa meel aad iyo aad u ballaaran ilaahay subxaana wa tacaalaana ugu talagalay dadka adeeca ee addoommadiisa ka mida muttafaqun calayhi xadiidkan markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam shafaacooyinkuu shafeecaya ayay ka mid tahay laakiin waxaan xadiidkan hadda lafdigan lagu sheegin axaadiidka qaarna ku soo aroortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu shafeecayo ashafaacatu alcudmaa waqtigaas ashafaacatu alcudmaana waxa wey lifasli alqadaa'i bayna alcibaad in addoommada la kala saaro waana waxay dalbanayaan ahlulmowqif dadka mowqifka taagan ee kuleelka mowqifka iyo bamkii qiyaamaha ka sheeganaya waxay dalbanayaan waa in la kala saaro wey shafaacada ay nebiga ka dalbayaan sala allahu calayh wasalam waxa waaye in la kala in la kala saaro oo la kala xukumo oo qolo walbaahi meeshay mudan tahay ilaahay geeyo subxaana wa tacaala dhibka iyo rafaadka faraha badan ee banka qiyaamaha ka jirana ay ka gudbaan shafaacadaasna waxaa la yidhahdo ashafaacatu alcudmaa waana midda allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay fii qowlih casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda casaa min allaahi waa muujiba waa laga yaabaayo waa la rajaynaa ma ah waxaa xaqiiqo ah oo dhab ah oo waajiba inuu rabbigaa kaa soo saarayo meel la mahdiyo meeshaa la mahdiyo maxay ahlulcilmigu ku fasireen jumhuurulmufasiriin waxay ku fasireen ashafaacatu alcudmaa inay tahay shafaacada weyn oo nebigu sala allah alay slam uu shafeecayo ambiyadan kalena ay ka cudur daaranayaan waxaa kaloo xadiidkan ka qaadanaynaa dhibaatada faraha badan ee maalinkaa jira yowma alqiyaama waa maalin sha'nigeedu aad iyo aad u badan yahay walidaalika waxyaabaha tusinaya dhibaatooyinkeeda iyo shu-uunteeda waxaa ka mid a magacyada faraha badan le lagu magacaabay magacyo aad iyo aad u badan ayuu allah subxaanahu wa tacaala ku magacaabay maalinkaa fi lqur'aan magacyadaasina waxay u badan yihiin awsaaf waa sifooyin maalinkaa ay leedahay waa sifooyin maalinkaa qiyaamuhu ay leedahay maalinka marka sida qur'aanka iyo sunnada labadaba ku timid dadka waxaa la iskugu geynayaa fii saciidin waaxid dhul bannaan oo aan geeda lahayn oo aan kala sarraynin oo buuro iyo meelo hoosoo godada midna aan lahayn ayaa khalqiga dhan la iskugu keenayaa xufaatan curaatan qurlan waa la wada cagacadyah waa la wada qaawanyah waana la wada beejo qabaaho qof walba ay buuryadiisaa ku taalla kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu sida marka hore ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka u abuuraa dib loogu celinaya wa awalu man yugsaa yowma alqiyaama waa ibraahim calayhi salaatu wasalaam qofka ugu horreeya ee maalinta qiyaamo loo dharaynaya waa nebiyullahi ibraahim marka qubuuraha waxaa laga soo baxaya oo banka qiyaamo la imaanaya ayadoo la wada qaawanya yar iyo weyn rag iyo dumar dhammaan waa la wada qaawanya caaisha radia allahu canha markay arrinkaa maqashay ayay tii rasuulka ilaahay uma waysan qaarkood qaarka kala fiirinayn maalinka haddii la wada qaawan yahay soo meeshaasi lagu ceeboobi maayo oo dadka cawraadkoodu muuqan maayaan markaasuu yidhi yaa caaisha almru ashaddu min dalik caaisha arrinku intaa waa ka daran yahay buuri in laysku mashquulo hebelaa qaawan iyo laga fakiro xaalku sidaa waa ka daran yahay arrintu intaasi waa ka daran taha xaalkeedu aad iyo aad u adag yahay walidaalika ambiyaa ullah kuwa ugu fadliga badnaa uu ka mid yahay ibraahiim uu ka mid yahay nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam iyo ciisa iyo iyo nuux iyo nebiyullaahi aadam dhammaan waa cudur daaranaya mid walbana muxuu kusoo khatimayaa nafsii nafsii asaa baqaaya mid walba wuxuu isleeyahay yaan adiga lagu qabsanin maanta aadam ugu horreeyey ee allah uu yidhi subxaanaه wa tacaala uma اjtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahada ilaahay waa ka toobad aqbalay ilaahay baa doortay haddana maca daalika weli waxaa u muuqda dembigii uu hadda ka horgalay oo uu ka toobad keenay rabbina uu ka toobad aqbalay ayuu weli ka cabsanaya markaasuu le hadda ka horan ilaahay caasiye waxaan ka baqayaa dembiga in laga qabsado marka ilaahayna maanta waa caraysan yahay khayrkay ha la aado aniga ha layga leexo nafsii nafsi nebiyullaahi nuux qoom sagaal boqol iyo konton sano uu dacwo ugu yeeraya ilaahayna uu u waxyooday inaysan wax dacwoa aqbali doonin intaa kadib qolo damboo rumaynaysana aysan jirin annahu lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aaman qowmkaaga ma rumaynayaan baa la yidhi ilaa kuwii hore u rumeeya mooyaane ha rajaynin hadda kadib wax ku rumeeya idan wax rajaa ma qaba markaa qowmkii kufaarta ahaaye sidaa ahaa wuu habaaray wuxuuna ku habaaray ilaahay inuu baabi'iyo u halaago ilaahayna waa halaagay subxaana wa tacaala oo ducadiisa waa ajiibay laakiin weli walwalo wuxuu ka qabaa in la yidhahdo maxaad u habaartay qoomkaaga in asiga dib loo qabsado la yidhahdo maxaa qoomkaaga u habaartay ayuu ka cabsanaya marka wuxuu yidhi aniga dacwadeydii aan lahaa qoomkaygii baan ku habaaray arrintaasaan ka baqayaa nafsii nafsii buu leeyahay ibraahim calayhi salaatu wasalaam wax beena ma sheegin sarbeebo uu sameeyey xaajada iyo dantuna ay keenaysa ayuu wuxuu ka cabsanayaa in loo qabsado la yidhaha warkaasi maxaa u tiri wax beena haba yaraatee muusan sheegin maxaa u malaynaysaa marka dadka hadda beenta iska sheegaaya ee aan biyaha u kaboonayn ee mar walba ay beenta aadma yacani qaarkood ay moodaanba inaysan xaaraam ahayn nebiyullahi ibraahim asoon been sheegin waa soo marnay hadda ka hor kitaabkaanaan ku soo marnay almacaariiq iyo sarbeebaha inay ka mid yihiin waxyaabaha bannaan ee jaa'iska waana waxyaabaha beenta looga badbaado nebiguna waa isticmaalay sala allahu calayhi wasalam haddana maca daalika nebiyullaahi ibraahim waa ka cabsanaya oo wuxuu ka baqayaa in dib loo qabsado muusa nin buu dilay nin qibdiyuu dilay dilkiina waa ka toobad keena soo maha waa ka toobad keena allah fii suurati alqasas uu ku sheegay ilaahayna waa ka aqbala subxaana wa tacaala bacda daalikana alla karaamaad fara badan ayuu ku karaameeyey nebiyullaahi muusa haddana maca daalika weli waa cabsanaya wuxuu le hadda ka horan nin dil saa darteed anaa nafteeda u baqaya ciisaa sidaasoo kale arrintaasi waxay tusinaysaa shiddada iyo dhibaatada faraha badan ee maalinkaa jirta oo ambiyadu xataa ay baqayaan calayhim salaatu wasalaam iska baddaa kayrkood shafaacadaasina ilaahay wuxuu u kaydiyey linebiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed aa ilaahay keed uga dhigay ilaahay baa ku sharfay asigaana ilaahay ku gaar yeelay subxaana wa tacaala asaana shafeecaya shafaacadaas wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin